qaybo ka mida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad muqdisho ay joogaan marka arintaasi carqalad ma ku noqotay ama maxaan ku idhahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa
aad iyo aad aad iyo aad ad umahadsantaha horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeya ma aha siyaasaduna waa siyaasad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xaqiiqatanka dadka fikirka noocaasa doonaya mar walba inay bulshada soomaaliyeed ay ka gadaan ama ay fikirka noocaasa u heesta inay mansabka iyo iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dhididkooda iyo dhiigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan taas horta waa iska nasiib daro waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan ee bulshada soomaaliyeed ka mid a dhihi ma karna hadda siyaasi ma dhihi karna xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu ahay ayii sheege xuduudaha dalkan uu leeyahay taas ayay waxay ugu jiraan diyaargarow gacanna waxay ugu diyaargaroobayaan taas oy howlahooda ku wataan gacanta kalena bulshada soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan aan ka turjumayn xaqiiqada waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabtaa hoo jira waa mid aan hadaafta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waay taasaan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan wuu jiri doonaa wuu soo jiriyey wuu shaqay doonyaa cid dadka uu u adeegayo u shaqaynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo marka waxaan leeyahay ilaahay ha garad siiyo waxa ay ka mudan yihiin laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaan yihiin saad u dhigtay waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo haarun maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasi waxaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan maya xaqiiqatanka marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay haayaan waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin
waa gartay qodobkaa haddaan sii dhinaca kale marka loo dhigana dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayadaa hagta haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhanac dhinac xun laga eegaayo dee qofka ka eegaayo waa qof qof muxuu aha ii sheega aragtidiisu aysan nadiif ahayn iyo aqliyadiisu waayo haddaanba toos ku weydiiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii sagaal iyo tobankii februaayo ee muqdisho
horta sagaal iyo tobanka febraayo oo laga sheekaynayaan laisla dareensananba sagaal iyo tobanka febraayo sida aad la socotaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabtaa hoo jirta xaqiiqada dhabtaa hoo jirta waxay tahay ood la socotaan sagaal iyo tobankii febraayo waxaa dhacay sagaal iyo toban sagaal iyo tobankii febraayo waxaa dhacay dad ka mid a ciidamad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sarreeya leh ayaa magaalada muqdisho caasimadda qaybo kamida inya tegaya waxay ka caddeeyeen inay ayagu la wareegeen wax dowladuna aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka mid a ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan tallaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba laakiin ciidanku may may lugmay ku lahaayeen dhacdadaas ciidanka xoog dalkeed adiga taliyahawta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhacdadaas dhacdada adii sheegaysaa aan isla fahmin dhacdadu waa dhacdade waa dhacdadii sagaal iyo tobankii febraayo ka dhacday magaalada muqdisho xabadii ka dhacday daljirka dahsoon ka horeysay maalintii banaanbaxa ay dhigi lahaayeen siyaasiyiinta musharaxiinta mucaaradka iyo maalintii jimcihee ku xigtayna sii socotay
horta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed banaanbaxay kama shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya shaqadiisu waxay tahay waa la yaqaanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mas-uuliyad iyo waajibaada saaran waajibaadkoodu waa qayaxan yahay waajibaadkoodu waa ilaalinta badqabka xuduudaha dalkan bad cir iyo dhul waa ka qayb qaadashada masiibooyinka dabiiciga ah haddii dalkan ay ka dhacaan waa gacansiinta hay-adaha amniga haddii looga baahdo marka haddii xataa ay qayb ka yihiin waa mas-uuliyad saaran in hay-adaha amnigu hadday gacan uga baahdaan wixii lidku ah amniga dalka ama qalqal gelinaya inay gacan ka siiyaan mas-uuliyad saaran waa ciidanka xooga dalka soomaaliya laakiin qayb ma ka ahaayeen marka dhacdadaas
taas dee inaad hadda ad weydiiso waxaan u malaynaa inaysan inaysan ku habboonayn waa gartay waxaa kaloo dhacdadooyin kale ee lasoo qaato waxaa ka mid a xaaladda siyaasadda gobolka gedo oo dabcan sidaad la socota dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland ay ku kala fikra duwan yihiin jubbaland iyagu waxay ku doodaan in ciidamada la geeyo gobolka gedo loo geeyo arrimo siyaasadeed een loo geynin al-shabaab jawaabtaada
horta horta aad iyo aad a umahadsan tahay ummadda soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkaayaan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland siyaasadda wayna isku waafaqsanaa karaan wayna isu ku kala dugnaa karaan taas hadda koley howl anaga ka ciidan ahaan noo taalla ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay joogaan gobolka gedo waxay joogaan gobolka jubbada hoose kismaayay joogaan oo caasimada kumeel gaarka maamulka jubbaland u ah marka anugu hadda ma gara karaba wax gobolka gedana ka xaaraantinimeynaya kismaayo oo caasimadii kumeel gaarka aheed ee jubbaland u xalaaleynaya taa maba gara karaba ciidanka xoogga dalka soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hal talisaa laga xukumaa hal mas-uuliyaday fuliyaan hal waajibaaday leeyihiin marka hawlahaas waa hawlo muxuu ahay ii sheege iska cad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna mas-uuliyaddiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee markaa gacantooda ay gaari karto xuduudaha dalka ka mid a inay gaarsiiyaan waa mas-uuliyad saaran wixii ka socday hadda intay meesha joogeenna waa wax cid walba ay iska gara karto marka ma ahan wax u baahanba in dadka soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meelo aysan xaaladdu marka aysan taagnayn in lala aado wax u baahan ma ahan waayo aan kusoo laabto diyaar garowga ciidanka waxaa in badan laga hadlaa amisom way baxaysaa ciidanka soomaaliya diyaar ma u yihiin inay amisom kala wareegaan mas-uuliyadda wadanka su-aashaas adigaan ku weydiinayaa ciidan diyaar u ah mas-uuliyadda inay amisom kala wareegaan ma leedahay dowladda soomaaliya
ha diyaar garowgeeran ku jirnaa wayna noo socotaa waa gartay marka xilligan miyaa amisom in inay baxdo diyaar miyaad u tihiin xilliga amisom baxaysa horta ma ahan xilli hadda aan halkan uga hadlayo ma ahan amisom dalkan nidaamay ku timiday mandaday ku joogtaa mandaydkaasuna waktiguu leeyahay kaasaana lagu dul shaqayn doonaa waktiga munaasabka ah annaguna aan muxuu ahay ii sheege mas-uuliyadda aan leenaha aan ka qaadanayno ayayna dhici doontaa haddii ilahay ogolaado